magaalada baraawe ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga bilaabay qaadashada sabarloogooyinka saxda ah madasha qaadashada sabarloogooyinka waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka kan degmada baydhabo saraakiisha amniga odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale haddaba ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiinta iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay madasha
ilaahay maanta waxaa na waafajiyey inaan dukumiinti helno insha allah wax walba maalinteediiay leedahay iyo taariikhdeedii wax aad iyo aadaan ugu faraxsannahay oon soo dhowaynayna waaye maadaama la waayey dhulkii wax lagu kala leeyahay soddon sano kadib sabtii aanay qabsaday ahadaa gadaashaa soo qabsadayaa laisku haystay soddon sano gudaheed ilaahay baa markhaati ka ah waxa ka dhacay wax la qiyaasi kara ma aan alxamdulilahi shukru rabbiilcaalamiin waxaan aad u soo dhowaynaynaa dowladda koonfur galbeed magaal madaxdeedii aan degannahay ilaahayna makana siiyey oo maanta allana waafajiyey inaan dukumiinti helno
imaad meeshaan dukumiinti oo dhulka iyo guryaha ah oo sharci ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya insha allah waxaan isfaraynaa in dukumentigan la qaato
waxaan filayaa in tukumiinda maanta la daaxfuraayo ee degmada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed tukumiindigii saxda ahaa oo sharciga ahaa in la qaato la wada qaato oo degmada baraabe iyo nabaaxigeedaba boosaska la isku haysto isqabqabsi dambe intuusan dhicin darteeda loo wada qaadanayo tukumiindigaasna wuxuu noqon doonaa tukumiinda oo dhulka ah boosaska ah guryaha ah oo wada dhisan ama dhulka bannaan uu yahay dukumiintida sidiisuu dukumiinti maxay taha dukumiintu wixii adi cadleedana waa kuu sugaysaa wixii cadleheenana waa kaa qaadaysaa dukumiintiga saxda ahaa koonfur galbeed laga soo shaqeeyey in oo deegaanka qof kastaba deegaankiis waqtiga wuxuu noqday waqti isqabsi oo dhulkii qofmidka degantaaba tukmintii loo soo samaysta lagugu haystaaba si dhibaataa looga baha waxaan le waa ku faraxsannahay maadaama arrinkan koonfur galbeed ee ka soo shaqaysay